dadka muslimiinta ahee adduunka joogo ama kenya joogo ama gobolkan joogo waanu hambalyayni ciidda ciidul adxaga waxaana ummadda ka codsani in laisuna samro laisna cafiyo laisu samro oo dadka markuu dhexdiisa wax ka dhaco laisu samro oo la wada hadlo laisna cafiyo iyadoon ka shidaal qaadanayno nebi maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam qureys wixii laisla ogyahay mariyeen wuu ka haajiro madiinuu tegey markii muslimiinta ay guulaysatay ee maka la qabsaday haddana wuu cafiyey inta xadiiska akhrisataa kasi dadka qaarkiis nebi maxamed baa ku saamixi ma uusan lahayn laakiin nebi ilaahay buu ahaa waxyaalaha uu suubinayana in annaga aan kaga dayanay ahayd dadka soomaalida ee islaamka e duq baa nahay waxaan warsani haddaan aad u baaray sadaqadii waa la isa saacidayni waxyaalo badan oo fiican baa la suubini laakiin labada meelee aan gaasirka ka nahay waxaa weeye in la isuna sabro la isna cafiyo